weli munaasabadihii xorriyadda ayaanu ku jirnaye jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta laga xusay sanad guuradii afartanaad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xorriyadda uu ka qaatay gumaystihii faransiiska munaasabadu ballaadhan ayaa xalay ilaa maanta dalkaasi ka dhacayay warbixintan waxaa inoo soo diray ramadaan muuse dalka jabuuti waxaa maanta loo dabaaldegay xuska afartan guurada ka soo wareegtay wakhtigii gobonnimada oo ku beegan toddobiyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa guddoomiyey munaasibadda dabaaldega ciidamada iyadoo uu salaan ka qaatay marka hore calanka jabuuti ufuudda kala duwan ee lagu marti qaaday munaasabadan xuska afartan guurada calanka jabuuti waxaa ka mid a cali xaamud jibriil oo ah wasiirka somalilan ee xidhiirka golayaasha cilmi baadhista iyo teknolojiyadda oo hogaaminaya wafdiga somalilan wallaahi xaflad aad u qiimo badan bay ahayd waa afartan guuradii kasoo wareegtay maalinta ay xornimada ay qaadatay jamhuuriyadda jabuuti ayaanu kala qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo golihiisa wasiirada iyo dhammaanba shacbiga reer jabuuti wallahi waxay kusoo bandhigeen ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda jabuuti way soo bandhigeen waxalaaliya hadday tahay ciidamada kala duwan ee booliiska jandarmaariga hadday tahay ciidanka dhulka kacirka dhammaantood wallaahi waxay soo bandhigeen waxoogii waxqabadkoodii iyo sida ay isku muujiyeen waa cududooda iyo waxoogay soo bandhigeen aad iyo aad baan maadaama laba dal oo walaala aan nahay jamhuuriyadda somaliland iyo jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aad baan ugu farxsanay aniga iyo wafdigaan wada soconay ee wila socdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada mudane cali dhagoole dhinac kale cumar shirdon cabaas oo maanta ka tirsan mucaaridka jabuuti horena u ahaan jiray wasiir ka tirsan xukuumadihii madaxweyne xasan guuleed ayaa sidan ii sheegay dalkeennu afartan sannadood ayuu soo maray dadkii dee ciidanka u joogay baan ahaanu ayaan ka mid ahaa waxaanan ka noolahay dadkii intii aniga aan isku caqli lahayn isku fikrad ahayn ee aan isku hadaf aan ahayn kii ugu dambeeyaan ahaan u malaynayaa intoodii badnay way wada dhinteen wixii ila daahayey dee wakhtiga aan wada joognay way yaryihiin wax nooli waxaan leeyahay afartan sannadood dalka kani ayaan weyn buu leeyahay tala wanaagsanna waa lagu soo waday wax badanna waa la qabtay wax badanna way hadheen in la qabto rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaa dhegeystayaal waynagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii aan u qabsoomin jabuuti muddadaasi afartanka sanaah ee dalkaasi uu xorriyadda haystay waxaa warbixintan arrintaas ku eegaya wariyaheena ismaaciil xuseen farjar maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada afartanaad ee ka soo wareegtay markii dalka jabuuti oo xorriyadda ka qaatay dalka faransiiska xaflado iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka jabuuti iyo weliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka jabuuti u dhashay laanta afka soomaaliga ee v o a waxay warbixin gaara ku eegi doontaa afartan sano kadib jabuuti halka ay maanta taagan tahay guclo dheer oo xornimo doon kadib ciidda jabuuti oo xor ah waxaa markii ugu horraysay calan laga taagay toddobiyo labaatankii juun ee sannadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii
waxaan doonayaa inaan ummadda reer jabuuti iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka aba ee daafaha adduunka ku kala waran inaan gaadhsiiyo tahniyad ay ugu horrayso madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle marwada madaxweynaha khadre maxamuud xayd reer jabuuti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo dadka soomaaliyeed ee gobolnimada lasoo taageeray iyagana lama iloobayo iyo islaamka toole iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaayeen la taageeray kaasi waxa uu ahaa xaashi cabdulaahi qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta jabuuti ee u soo dagaalamay xorriyadda dalka jabuuti afartan sannadood horteed diin bilaa qolofaan ahayn oo haadu ka dhargayso labada reere ugu waaweyn jabuuti ee cafarta iyo ciisaha la odhan jiray soomaalida iyo cafarta dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi way iscunayaan soomaaliya waxaa isku dili doonaan haddana dawladii soomaaliyeed iyo etoobiya gobonnimo ma qaadi karaan waxa dee maanta ay ka marag tahay afartan guuradii weeyaan afartan guuradaasi waxay kutusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo ilaahay qolof unagu shaqay unagu gaashaamay maanta oo noqonnay dawlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dawlad la legaysto oo dhawaqeyga la legaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kule geyiga gobolka iyo adduunkada waxaan awoodnay inaanu toddoba dawladood oo kala duwan oo isibdiyaya oon isobodayn inaan meeshii wada dejinno danjire cabdulaahi aadan maxamed oo ku magac dheer cabdulaahi kongo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta haatanna ku nool dalka istoga imaaraadka carabta wuxuu dib u jalleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo waxa aan aada iyo aada u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay jabuuti inkastoo dee dawlada badan ay dawladda soomaaliyeed aada u saacidaysay nida waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii u horreysay uu madax ka ahaa zaciimkii maxa maxamuud xarbi allah u naxariistee oo uuna oo laguna dilay waxaana markaa nidaalka waxa waxa xarakadda waxaa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo cabdiraxmaan cadhoole iyo cabdilaahi arday iyo nin generaal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaaye cali cudun iyo aadan rooble iyo rag caynkaas oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin faransiiskuna markii hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii jabuuti istiqlaal la siiyo waxa waxaa ku dagaalamaya etoobiya iyo soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay dabadeedna waxaa dhacay inay labadii layska ogolaadeen in la daayo marka waxaa hoggaankii waxa qabsaday markaa xasan guuleed iyo axmed iyo iyo axmed diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadda imanaysa ay timi waxaa dabeedna markii xorriyaddii la helay xasan guuleed iyo maxamuud xarba isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare markii uu xasan guuleed dhintay waxaa qabsaday ismaaciil cumar geeli ismaaciil inkastuu berigii hore nin yar ahaa laakiinse odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu waddanka uu gaadhsiiyo hase ahaatee guclo dheer oo ay jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saamayn ku leh gobolka geeska afrika iyo guud ahaan caalamka doctor moha faarax jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda afrika islamarkaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda afrika ee jaar ayaan hordhigay sababaha keenay in jabuuti ay saamayn ku yeelato gobolka geeska afrika labaatankii sane ee ugu dambeeyey marka laga yimaado afartanka sane ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bani aadamku qiyaasi karaynin ay jabuuti gaadhay kasoo bilow xidhiirka udhexeeya etoobiya iyo jabuuti yacni waxaad moodaa madaxweyne ismaaciil cumar geele inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekeda ay leedahay jabuuti oo ilo dhaqaalo oo fara badan ay kasoo galo sumcad badan ay ku yeelatay jabuuti guud ahaan caalamka yacni nabadda ay haysato jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo ta geeska afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele jabuuti waxay ku taallaa waa meel istraatejig ah geeska afrika marka la sheegayo yacni deked bay leedahay dalku waa nabad waxaa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool jabuuti haddana intaasoo dhan oo kala diimo haysta kala afaf ah kala dhaqana kala dhaqaala ayaabuu haddana madaxweyne ismaaciil cumar geele isku dayay inuu nabad ku hayo ay ku wada noolaadaan nabad ay ku wada noolaadaan jacayl iyo qof walba inuu diintiisa haysto dhaqankiisa haysto oo dalkii guudna lawada ilaashado waxaad mooday china iyo maraykanka iyo faransiis iyo european unionka quwadihiisa iyo geeskii africa yacni meelay wada eegayaan oo la wada danaynayo lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midida daabkeeda dowladda jabuuti jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo milatari oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suuro gashay in dal yar oo jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan isla su-aashaas ayaa falastiin axmed iimaan oo ka tirsan v o a ay jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle waxa weeye wadannadu waxay iskugu tagaaneen masaalix weeye dano weeyaan waxa isku geeyaayey maaha wax kale maaha annagu xidhiir wanaagsan ma dadka la wada leenay laakiin waxa isku keenay ayaguba yani maaha xidhiir annaga ayna laleeyihiin maaha oo qura waxa weeyaan hawlo adduunkaba wada haysta oo yacni burcadbadeed lala dagaalamo hadday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalamo tahay masaalix dale ay ayagu leeyihiin oy oy geeskan iyo iyo iyo iyo gobolkan ka leeyihiin ayay ayay u yimaadeen annaguna hawshaas horeyba waan ugu jirno keliya baan ku ahayn inaan dee wada galno waa waa caadi weeyaan wax dhibaato iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inay inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaa dee inkasta oo jabuuti ay horumar ballaadhan ku tallaabsatay haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba waxaana in badan ay ka cawdaan hoygii korontadii iyo biyihii oo caqabad ku ah noloshooda hase ahaatee wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas muuse dawaale oo dhowaan nagu soo booqday v o a ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah islamarkaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad guryahinta culays badan ayaan saarnay uu madaxweynuhu aada ugu danaynayaa sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyoy kala joogaan in iyakoo goyni karaya inay aqalo heerkooga amboolese dhaqaalo ugu yar sarreeyo iyakoo ay aqalo dhisan karaan ay amboolese ay iibsani karaan inaa iyaka loo diyaariyo un dhulkii ay ka dhisani lahaayeen ay iibsani lahaayeen waxaa kaloo jirta in kaloo iyakuna haddii ay noqoto amba dhalinyar maanta guur u kacday amba in guursataba oo shaqaysata laakiin aqalo ay ku aqalgalaan aynan hayn barhkood ay hooyooyinkood iyo aabbayaashood reerahoogii ay la joogaan inaa iyakana aqaladani social housing waxaa laleeyahay guryahani goyntu lacagteeda marata ay goyn karto taasna iyaduna iminka dhowr kun oo aqal ayaa dhismahoogii aan isleenahay way bilaabeen adu insha allah waxaan rajaynaynaa laba sannadood dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh in iyakuna ay heergeli karaan programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo labaatan kun oo aqal inaan gaadhno afartan sannadood oo soo socoto jabuuti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo soomaali ah kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyey sidoo kale waxaa dalka jabuuti u martigeliyey rug ganacsi oo soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin cabdiraxmaan cali cismaan oo ku magac dheer cabdiraxmaan maleeshiya waa mid ka mid a ganacsatada soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka jabuuti waa meel ammaan ah jabuuti ilaahay ammaanka u ziyaadiyo amniguna markuu wanaagsan yahay dowladuna shaqaynayso nidaamkuna shaqaynayo waxay leedahay soo jiidasho gaar ah ganacsatada soomaaliyeedna si il gaar ay ku eegayaan waa meel aada loogu soo dhaweeyo aniga kula hadlayo iminka warshad baan dhameynaynaa xagga kalluunka iyo waxyaabaha kheyraadka badda aan ku process garayn doono jibaaxa la yiraahdo waa dal annaga walaalaheena ah waana isla dalkii dalkiun baan wada nahay waa soomaali iyo cafar baa meesha degan iyo inyar oo yamaniin ah soomaalida ku badan waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno waxaana dheer dowladda jabuuti oo aada ugu dabacsan dadka soomaalida maalgashiga sameynaya ee siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshur la-aanta ah oo marka aada furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid cashuur la-aan oo ilaa aada ka kabatid haddaad sii codsatidna lagu sii siin karayo waxay leedahay fursado aada qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helayn waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama laskhilaaf soo baxo xagga ganacsigu jabuuti way ku madax fudud tahay wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsida soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya waxbaa dhibaatooyina lama kulmaan aad baa loogu soo dhaweeyaa cabdiraxmaan ciise kaahin waa xubin ka mida dalladda qurbajoogta jabuuti waana nin ganacsado ah oo ku sugan dalkan maraykanka waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo jabuuti way u dhoofisaa debedda oo ay ku sii haysan karto inay saamayn ku yeelato gobolka jabuuti waxa ay maxaan kuraa ay ka faa'iidaysanaysaa horta goobta ay ku taalla amba dhinaca dekadaha waa ta ugu horeysa saad og tahayba afar dekedood oo imika waxaa la furay caalamiya oo maxaan kuraa adduunka oo dhan oo tartan geliyey bororkii maxaan kuraa adduunka u waaweynaa dhinaca dalxiiska waa wadan badihiisu amba maxaan kuraa meelaha dalxiiska loo yimaado ee amba ha noqdaan badkasta loogu guursado oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaalo amba ha noqoto bijashka maxaan kuraa baashida lagu dabaasho amba ha noqoto maxaan kuraa hawadeeda oo lix bilood adduunka haweenka ugu fiicana waxaa kale kusoo raacaa telecommunicationka waxa weeyaan waa meelaha kulmiye adduunka oo dhan markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoos dhulka hoostiisa mara amba maxaan kuraa habka ninkale casriga ee digitaalka markaa macaan saddexaasi waxa weeyaan waa halbuulay dhaqaalaha jibuuti markaad eegtid maxaan kuraa futureka waxaa kale kusoo raaca tareenkani ka baxaya maxaan kuraa jibuuti ilaa addis ababa oo la filayo inuu gaaro ilaa senegal oo amba maxaan kuraa dakaar amba africa oo dhan uu isku xidho ilaa south sudan marka waxyaalahaasi waa waxyaabaha la odhan karo waa kaabaha dhaqaalaha ee futureka ee maxaan kuraa amba adduunka ay jibuuti ay kaga qaybgeli doonto labaatan sane soo socda doctor muxad daahir ayaa iyadu qabta in xasiloonida ka jirta jabuuti ay ka mid tahay waxyaabaha horseeday in dalkaas yari uu soo jiito indhaha gobolka iyo kuwa caalamka marka jabuuti dhex istaagtid adigoon aqoon u lahayn waxaad moodsaa inaad dal faransiiska ka mid a gobol ka mid a faransiiska inaad dhex taagan tahay haddana waxaad moodsaa gobol ka mid a carabihi inaad dhex taagan tahay haddana waxaad arkaysaa gobol ka mid a soomaalidii inaad dhex taagan tahay haddana waa gobol cafartii ka mid a marka waxa weeyaan yacni subxaan allah inuu ilaahay qadaro inuu madaxweynuhu gacanta ku hayo intaba oo dhan oo uu isku keeno ay wada nool yihiin wada shaqaynayaan isjecel yihiin aanu xasad iyo xini ka dhexaynin waa arrin guul u ah runtii dalka jabuuti iyo madaxweynaheedabana inkasta oo laga sheekeeyey horumar kala duwan oo jabuuti ay ku tallaabsatay afartankii sano ee ugu dambeeyey haddana waxaa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isaga oo ku sugan dalka kanada sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa dabaaldega afartan guurada dalka jabuuti toddobaatan iyo toddobadii kun sagaal boqol ayay ummadda reer jabuuti ka xorida gumaysaha markaas waxaanu arkaynaa maalin qiimo weyn leh waan gartay oon xasuusanayna gumaysi aada u adag oo na soo maray oo dhaqankayaga iyo afkayaga tirtiray iyo midnimadayada iyo diinteedaba waxaanna xasuusanahay dhammaan halgamayaashii usoo halgamay calanka jabuuti oo ugu horeeyo maxamuud xarbi ilaahay u naxariiso xamdiin iyo xasan guuleed iyo kuwo kaleeto aada u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin oo haween iyo rag ba ahaabaa xus naga mudan waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacanteeda oo kusoo dhacay marka waxay nooga dhigan tahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadaninimo oo ummadda reer jabuuti ay leedahay bay nooga dhigan tahay afartan sano inaan ka xornahay oon gacanta ku haysano maaragtay dalkayagii oo dad reer jabuuti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta waan gartay afartan sano kadib jabuuti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey oo tusaale ahaan qeybta hore warbixinta oo kale dadku waxay aada u sheegeen in hogaamiyaal wanaagsan jabuuti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto oo bal afartan sano kadib halka jabuuti maanta taagan tahay iyo jidkay ku socoto horta walaal xorriyaddu waxay leedahay laba macno culculus dadku waxay ka xoroobaan dhinaca siyaasadda waxay ka xoroobaan gumaysi kadibna waxaa gacanta usoo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan marka labaad dadku waxay ka xoroobaan dhinaca fikradda oo waxay u xoroobaan dhinaca maaragtay horumarka iyo dhaqaalaha labada horumar si dhab ah jabuuti ugama hirgelin ilaa iyo maanta maxaa yeelay horumarku waa w wuxuu u baahan yahay marka koobaad saa sheegay in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiyo fara badan dalka ay ka jiraan dimuqraadiyad ay ka jirto in la kala xoreeyo baarlamanka iyo xukuumadda iyo maaragtay geedka cadaaladda taasina weli jabuuti kama hirgelin inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa-ib warka lagu baahiyo fara badan iyadana taas ilaa maanta ma dhicin marka arrimahaas oo dhan way maqan yihiin laakiin waxyaalooyin xaqiiqsamay oon dee indhaha laga laabsan karin way jiraan haddii ay tahay dikado fara badan oo dalka laga dhisay iyo haddii ay tahay iskuuladii markii aan xorunay labada ama saddexda iskuul ahaa oo aada u fara badan in maaragtay la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aada bay u badan yihiin laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameynayay oo qofka bini aadanka ah marka xorriyadda caynkaas iyo dalkeena weli kama suurtageli laayo maanta afartan sano waan gartay waan gartay marka qaangaadnimadaasaba dalkayga ka maqan halganka labaad in ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer jabuuti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara madaxweynaha ay rabaan dooran kara baarlamanka ay rabaan dooran kara systemka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan taas baa dalkayaga ka maqan xaqiiqa ahaan weeyaan waan garta marka halkan ay taagan tahay maantoo kale markaad aad aad aad saa u eegtid dabcan adigu mucaaradkaad ka midtay dad ka soo horjeeda siday wax u socdaan oo kale xaggee baad is leedahay meelahee ha la toostoosiyo oo xaggaa ha loo dhaqaaqo halkaana waxa laga qabto halkaana waxa laga qabto
horta anigu xaqiiqada qof bini aadana mucaarad kuma ihi laakiin waxaan mucaarad ku ahay systemka markaa saa daraadeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saaraya waa midda koowaad waxaan is-aran lahaa waa in la helo xorriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xorriyad xuquuqal insaanku ay wadanka ka maqan tahay arrintaas waa muhiim maxaa yeelay dadku waxay rabaan lama ma jira ee wax uu qof qoraata rabo ayaa dalka ka socota haddii aan qado arrinta labaad ee dalku u baahan yahay waxa weeyaan waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu salayn amaaho maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay boqolkiiba siddeetan iyo saddex iyo amaah ah waxaa dhex yaallo oo dhan waxaana laga cabsoonayaa muddo shan sano oo soo socota inuu dhaafi doono boqolkiiba boqol tanna lagu hortago amaahaha fara badan arrinta saddexaad ee aan arkayo inay horumarka cagta inoo saareysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xidhig xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadaniyo dalkan bay wada leeyihiin in cadaadiska lagu bedelo maxaa yeelay iminka aniga dalka dibadda waxaan kaga maqanahay waraaqadaha iyo dalka layga qaaday aan ku dhuudhuufayay ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono iyaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayay muddo afartan sana ah su-aal ay imato afartan sano kadib waa inay su-aal imata muhiima su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xora ah mise weli dad xora ma nihin xorriyaddu macnahay leedahay ma inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan faraxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin bara badan oo xaqiiqsanay ee waa inaan su-aal isweydiino maan sii jiri karnaa afartan sanad oo dambe kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ku sugan dalka kanada xasan aadan samatar ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira xasan waxaa haatan la xusayaa sanad guuradii afartanaad ee dalka jabuuti ugu horreyn bal horta hambalyada aad diraysid ismaaciil waad mahadsan tahay xiriirkaad ila soo samaysay anigoo jooga holland waa sanad guuradii afartanaad marka hambalyadani waa ummadda reer jabuuti oo dhan jabuuti ku nool madaxdooda madaxweynaha ugu horreeya ismaaciil umar geyle marwada koowaad khadra xayd wasiirada member of parliamentka shicibka iyo ayaa hambalyadan ayaan u direeyaa salaan labadii ciidooda israacday waan gartay markaynu ka mid nimaadno hambalyadaa aad dirtay ee dalka jabuuti fanaan caana oo soomaali oo dhan ay dhegeysta tahay marka afartan guuradoo kale wax heesa ah ama aada ugu yar tala gashay ma jiraan ha ismaaciil waad mahadsan tahay waa jirtaa marka waa bilaa music laakiin waan ku maqshiin doonaa iyadoo music way soo bixi doontaa haddii la yidhaahdo tusan iyo wanaag arrintama iyo isku tiirsibaa tayo dhaliya o waa afar tobnaad afar tobnaad waa afar tobnaad odayaal tashiyo waa taabaqaatan koo buuxsamoo shacab toosaniyo hoggaan tamar lahoo tabo iyo aqoonina ugu tegeen yaa jabuuti taal yaa jabuuti taal oy ku taagan tahay wow wow eesh calaa eesh calaa waxaan jeclaa dabcan dalka jabuuti hees baa jirta iyana aad dad badani u dhegaystaan waayadan dambe oo aada loo yar xiiseeyo heestaas oo la yidhaahdo ismaaciil ha ismaaciil maciirow wey maciirow ha.
waxaan heestaasi waxay ku beegnayd een, doorashadii een, madaxweynaha horteedaan sameeyey marka een, de madaxweyne kastaba de wuxuu ummadiisa ama u qabto ama ee ummadda shacbiga raalli ay ka yihiin heesta saasay ku timid heestu waxay ahayd een, ismaaciil maciirow ku calanwalayne cadow kuma ballaysimo waa kooriskii waan gartay heestaas bal aynu dhegeystayaasha u saarno ama xagga dambe ee usoo noqono
cararugatay ciidii ciiladu ku raagtiyo caqligiiska shabayshabaygu goorteen cirkaa iga dhacayo nimcaa caana hoofto cirkaa iga dhacayo nimcaa caana hoofto haddii ciribka gooya caradu ku maynay cusubbaa ka soo baxay cusubbaa ka soo baxay haddii ciribka gooya caradu ku maynay cusubbaa ka soo baxay cusubbaa ka soo baxay اسماعيل معينو معينو اسماعيل معينو معينو كو على وليلة عدوكما بليسمو عدو عدوكما بليسمو اسماعيل معينو معينو اسماعيل معينو معينو kucalan walayne cadow kuma balaysimo cadow cadow kuma balaysimo waxaa jira tan iyo intii dowladdii dhexe soomaaliyeed ay burburtay fanaaniin badan baa dalka jabuuti ama xaggii suugaanta cudun bay u noqdeen oo jabuuti baa la fadhiyey maxaad leedahay jabuuti uu usoo jiray
jabuuti suugaantoo dhan madaxweynaha ayaa kayd uga dhigay suugaantii dalkii baaba oo dhan suugaantiisidana jabuuti lagu hayaa fanaaniintana de aad baa loogu soo dhaweeyaa anigaan kula hadlaya hadda jabuuti baan deganahay aniga reerkayga jabuuti aan deganahay oo si fiican laigu soo dhaweeyey marka waa wax madaxweynuhu runtii aada iyo aad xagga suugaanta iyo fanka iyo oo aad iyo aad nin maaragtay u taxgeliya wey madaxweynaha ismaaciil cumar geli ugu dambayn kelmadda ugu dambaysa haddaan ku siiyo ismaaciil horta v o e da waa mahadsantihiin madaxdiisa iyo shaqaalahoo dhan hambalyadaasi ummadda reer jabuuti walaalaha ah waxaan u hambalyanaynaa sanad guuradaas afartanaad in ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa iyo dadaalkay soo mareen iyo guushooda inay horay usii wadaan dad isjecel inay ahaadaan isku tiirsanaadaan waan u hambalyaynaynaa hambalyaana leenahay ummadda reer jabuuti waan gartay adigana aad baan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga aad nala qaadatay annaga iyo dhegaystayaasha kala duwan adna aad baan ku salaaminaa halkan waxaa kaloo isna yidhi salaanta naga gudbiya hambalyada abwaan maxamed suugaal iyo mulaxinistaha mustafa kiko oo isna jarbanka jooga ayagana waxay leeyihin naga gudbi salaanta hambalyada naga gaarsiy waan gartay waxaan filayaa in aad loo dhegaysan doono dhammaantood iyagana aad bay iyana u mahadsan yihiin waa mahadsantahay ismaaciil aad iyo aad
bada jaaweyn miyan jiirayaay aduu jiirayaa waray adduun jiito tagan daba jebinaya daba jebinaya waray adduun jiito tagan daba jebinaya daba jebinaya haygu yaalaayey jabuutiba jeexaygu yaalaayey majidaaladay unoy jiiteenindu majidaaladay unoy jiiteenindu miyan jiifbayo joog qaban karaa qaban karaa jawaaraay adduun jiito tagan daba jebinaya daba jebinaya waray adduun jiito tagan daba jebinaya